bulshada ku dhaqan degmada kurtuwaare ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa meel fagaaraha ku daawaday filmkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahinada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigayo dagaalkii malxamad ahaa ee roogay masaarka dagaalka udhexeeya dowladda federaalk iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalkan ayaa ahaa filimkii laga soo saaray dagaalkii ay ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe isdaarkan lagu daawaday degmada kurtuwaare ayaa wax u soo daawasho tegi bulshada ku nool xaafada ay ka kooban tahay degmada kurtuwaarey haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada kuntuwaari oo ka hadlay filimkii ay xalay ku daawadeen halkaas
kan waxay waa aslama waa mid ka mid ah daciirta ku dhaqan degmada kuntuwaare maasha allah filimkaas xalay si fiican usiirsaneen waxaan ka qabsoonay xalay dareen reeman dareemay filimka xalay cajiibo ayaa ahaa dadka waxaan la yaabnay waxaa kamid ah waxyaalaha kamid ahaa aan la cajibnay gurgurtii hadaladiisa sidii jalqaab u ahaayeen sidii caruurta oo kale u hadlaayo waxaa kale la yaabnaa sida u cararayaan sidii cari dhurwaa galay oo kaleeto ayaa kamid ahaa filimka waxyaalaha aan la yaabnay
hallay filimka waa filim oo layaab layaab layaab waa filim oo layaabo ahay kasay marka gurguurka usoo oo benshaa oo boolxaafshaa meel ku aragayna kadibna haddana ciidamada mujaahidiintiya oo oo takbiirti takbiirti isdhaafsadaan oo murtadiinta iyana sida erin oo oo waraaba gale oo kale oo iyo oo roorayana marka meeshku aragna magacey waxaa la dhahaa ambiye maxamed xasan wallahi maasha allah xale waxaan fiirsanay dagaalo badan marka alxamdulilah waxaa aragnay kow markii ay degaayeen rididii gaaladii waxay gurguurta waday bootada iyo maxay ahayd boolxooftada ay meesha ka dhigaayeen kii labaad ay imaadeen ragga mujaahidiin waxaa umalaysaa sidii ari oo walaalo gala camal ayagoo dadaa isku sii kor kufa isku sii ninba ninka kale iyo dafku isleeyahay oo sii yaacay waxay bakti aan la sheegayna waxay sii yaacay rafaad iyo kala carar iyo waa dhawaa magacayga musameyo waayo maasha allah alxamdulilah aad iyo aad u qiimo badan oo qiirana leh in badanna la sugaayo oo dadku ay wada sugaayeen dadka wada taagneed munaasabada ciidda iyadoo lagu jiro ciidul adxa aad iyo aad u wanaagsan aan u wada daawanay xali ceroole iyo caruur dhowaan iyeed markii muasasada alkataa'ib ay baahisay muuqaalka dagaalkii aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe isagoon lagu soo beegay munaasabada ciidda filimkan ayaa si weyn loogu daawaday degmooyin deegaana dhac wilaayaadka islaamiga